waa runoo wax badan oo isbedela yaa yaa ka socda isbedelka dee nabadeed ee iminka socda waxaa ka horeeya horta isbedel etoobiya ka dhacay oo ay dowladdii isbedishay oo nin dhalinyara madax ka noqday ninkaa dhalinyarto nabad inuu gaadha doonaya degmadeenna iyo xitaa masaarida waad ogtihiin oo dhibaato siyaasadeed baa ka taagnayd dhexdooda markaasi nabad buu markaa iyuu isagu inaan dhammaystira andoonigu yidhi wax wanaagsan wey in madaxweynaha ismaaciil cumar geelle uu kala tashaday nabadan uu wado ama uu doonayo inuu gaadho madaxweynaha se runtii dee madaxweyne nabadeed baaba lagu yaqaanaa isaga oo nabadaasi hala doono meeshay dooniba ha jirtay iyuu de isaguna ka yidhi sidaa awgeed bay dee iminka isbedelkan loo arkaa de isbedelkaasi waa runoo saa sheegtay walahadalkii u horeeyey ee eritrea iyo jabuuti waa kii saddex wasiiro arrimaha dibadda ah oo soomaaliya iyo etoobiya iyo iyo eritrea ay yimaadeen jabuuti walahadalkii horeeya dhacay kaasuu ahaa markii labaadna talabadii labaadna waxay labada madax isayas afeworki iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo isku arkay jidda markaasi nabadaasi wax wanaagsan baan jabuuti haddaan nahay annagu aan leenahay horena u odhan jirnay laakiin si nabadaa loo gaadho jabuuti iyo eritrea saddex mawduuc baa miiska yaala ka horeeya waxa weeye dhulkayagisee loo soo celiyaa waa ta horeysa wey laba askar baa naga maqan dee dadkaas maqan ilaa xaafidooda kusoo noqonayaan waxaan ka caawinsayna ama marna ka joogsanayna maaha ta saddexaadna waxa weeye mucaarad la isticmaalo oo dee lasoo diro oo xaggan xuduudeenna yimaado oo si ay nabadba loo arki waayo maad aragtay socodka ama nabadda ama horumarka degmada laga wado dee ay yadna ay ku joogsato markaasi saddexdaas waa lama horaan in la dhamaysto haddii kale waxaan ka wada hadlayno yaa yaana jirin laakiin nabadda jabuuti horseed bay u tahay shalay maanta iyo beritoolaba laakiinse dee dalkeenna waxa ka maqan oon soo celina maahine waxaba yaraateen aan yaraysaynaba xidhiirka jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka etoobiya waxaan keenna dad baa beryahan dambeena sheeg sheegayna hadallo aan wanaagsanayn marka maxaad maxaad maxaad ku qiimeyn kartaa jabuuti iyo etoobiya xidhiirka udhexeeya de waad nina waxba garanayn bu ka hadla waxa weeye xidhiirka labada dal dhowr iyo laba boqol oo sano maagan gaalada gaalkuna la joogay iyo intan dambena calanka yeelnoo dhanba si wanaagsan buu yahay maxaad kutusaya socodkii ugu horeeyey ra-isul wasaarahan cusuben haddeer sheegayay jabuuti de iyuu de ku yimid markuu ka baxay etoobiya isagoo dal kale tegin isagoo maraykan tegin isagoo dal kale yurub aanu bixin jabuuti wey taa maxay tixraacaysaa waxay tixraacaysaa nin waroo madaxa oo etoobiya madax u noqdaa inuu socodkiisa horeeya jabuuti noqdo waxay kutusaysaa inay cilaaqaadka labada dal ay aada u wanaagsan yihiin inuu madaxweynaha ra-iisul wasaaraha etoobiya uu waqti walba marka uu interview ama waraysi uu samaynayo uu ilaaho madaxweynaha ismaaciil cumar baa sidaa iga gargaaray waxa u dambeysa oo ah tii u dambeysay etoobiya kelinka shanaad ay dhibaatadu ka timiday waraysi afar saacadood ra-iisul wasaaruhu xaggan etoobiya ka bixiyey wuxuu mahadnaq u diray madaxweyne ismaaciil cumar geele uu yidhi nabadan waxa ila xoojiyey oo waxa ila qabtay waa ismaaciil cumar geele cid kale ma sheegin markaasi dee nin waliba oo hadlaa inow ciyaabaa ladhahay laakiinse ilaaqaadka labada dil aad buu wanaagsan yahay waxaad moodaa diblomaasiyad cusub amba siyaasad cusub in laga abaabulayo etoobiya saddex dal oo jabuuti la darisaa soomaaliya inay ka mid tahay ayaa beryahan dambe o isbahaystaan dabaysha socota maxay tahay marka arrimahaasoo kale maxaa lagu qiyaasi karaa waddamadaasu ay isbahaysanayaan iyadoo jabuutina ayna ka mid ahayn may walaahi horta wax anagu dhibaataha u arkayna male maxaa yeelay wadano jaar aan nahay oo walaala aan nahay oo ilaaqaad wanaagsan naga dhexeeyo inay is arkaan ama ay shiraan ama ay isku yimaadiin anagu dhibaato haba yaratay waxaan ka arkayna ma jirto xoojisaan xoojina mooyaane dhibaato aan ka arkayna ma jirto annaguna iskuma haysano dad dariiq joogo oo lagaga tegay waxaan maqlayay intay madaxweyne ismaaciil cumar geeliya isais afoorki is arag in la odhan jiray madaxweyneha jabuuti baa cidlo lagaga tegay oo kali joogo oo laakiin nabaday kama kama degmadeenan kama dhici karto jabuuti oo ka maqan taasi gaal iyo islaamba u ogyahay marka wax dhibaatoon ka sheegayna ma jirto